Barakacayaashan oo ku nool degmada Daynile ee gobolka Banaadir ayaa xilligan waxaa soo food saaray duruufo dhinaca nolosha ah sida biyo la'aan, hoy la'aan iyo raashin la'aan. Qoysaskan barakacayaasha oo isugu jira haween, carruur iyo odayaal ayaa kasoo barakacay deegaanada Sibib iyo Caanole maadaama ay saameyn ku yeesheen abaaraha dalka ka dhacay. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka barakacayaasha oo warbaahinta la hadlay iyaga oo sheegay dhibaatooyinka nolol xumo ee ay la kulmeen.
wallaahi nabadaan ku iidnay horta caafimaadaan ku iidnay Een, xanuun kuma iidin laakiin kasta oo xoogaa oo baahi baahi camal waa jirtaa Een, dhaqaalo lama haysto dadka barakaca waaye qof walba meeshay joogta waxaa kasoo kacay saxaabad dhibaataa keentay xamar annaga ma aqoonin waxaan soo baday dhibaato Een, dhibka allaha naga dhaaro xanuunka allaha naga ba'sho Een, hadda aad noo gargaari kartiin idinka naftirkiina ilmahayna aad tihiin een owlaadaynaad tihiin haddaad noo gargaari kartiin inaad noo gargaartiin wax noo qabatiin na garab gashiin ilaahay idin garab gala idinkana annagan aad na garab gashiin ood na taakulaysiin waa rabnaa Annaga ma iidinba iid waa iidna horta caafimaadaan ku iidnay laakiin mm, xataa salaad iid dharaan ku dukanna ma aana helin ilmaha iide iska dhaafe annaga waaweyn salaad iid waxaan ku dukanna ma helin meeshaan xoolo lagaa maali maa beer badarka soo go arki maysid dukaan meeshaana la tagaa bariis le laga soo qaadaha bariiska haddaad soo qaadata haddaadan haysana ma soo qaadahaysid waxaan ku qancinaynaa inaanan awoodin raalli ahaada gurigiina ii jooga haye oo beriyaan wax idiin samayhaynaa camal ma jirto kastoo beenaa loo sheegaa ilmo lee waaye baahadayna iskugu iidnay ilmaha waa naga dharaaman yihiin dadweynkana waa dharaaman yihiin wax yad noogu jiro ma jirto baaha tii xumeed aadna daba joogtaa bishaana saddex waa intii deganahay wax farah nooga haayo ma jirto aruurtuna iidana baaha haysaa habartaba meeshii ku baahata aruur maxaa u yaal beledkaa la galaa meeshii walaalka karoon aa la tagaa magaaladaa la galaa walahaa lasoo tuugsahaa waxaasaa loo keenaa oo loo kariyaa haddii wax lasoo waayina wahii yaroo ilaahay dadka ummadiisa noosoo dhii oo na siiyaan aa la kariyaa haddana walaalo macaanaa tihiin weelkaynaa tihiin waxaan rabnaa inaad sidii degdeg nooga soo gargaartiin oo ilaahay haddii nii soo dhiibo Degmada Daynile ee gobolka Banaadir ayaa ka mid ah degmooyinka ay ku soo barakaceen dadka ka yimid deegaanada hoostaga magaalada Muqdisho.